aada u faraxsanma explain garaysa u faraxsanahay waa axmed burhaan maxamed oo ay jaaliyadda soomaaliyeed ku soo dhoweynayaan garoonka dayuuradaha ee magaalada minneapolis kadib markii uu ku soo guulaystay tartankii qur-aanka kariimka ah ee ka dhacay waddanka isutagga imaaraadka carabta axmed burhaan ayaa tartankaasi ay ka soo qayb galeen in ka badan boqolaal dal waxa uu ka galay kaalinta koowaad waxaana isagoo v o a la hadlayey uu sheegay inay guushiisa dad badan gacan ka geysteen ilaahi subxaana watacaala ka mahad celinaya waalidiintaya oo maalmo baya daal jiray subax iyo habeen iyo macalinkaya sheekh cabdinaasir maxamuud faarax iyo macalimiinta oo abubakar sadiiq iyo sheekh xasan axmed abunaar oo ka mid ahaa shuyuukhoo aad ii caawiyey axmed burhaan ayaa qoyskiisu waxay maraykanka yimaadeen isagoo hal sano jira waxa uuna barashada qur-aanka ka bilaabay dugsiga qur-aanka ee masaajidka abubakar sadiiq axmed inkastoo uu rumaysnaa inuu kaalin wanaagsan ka geli karo tartanka haddana ma aanuu hubin inuu kaalinta koowaad ku soo baxayo nasiib waaye soo ma ganaysa wax heli doonto soo dabcan ma ganin wax heli doono waa ku kalsoonaa inaa heli doono top five-ka kusoo bixista kaalinta koowaad ee tartanka qur-aanka kariimka ayaa ah abaalmarin ay wadamada islaamku aada ugu tartamaan hanashadeeda waxaana tartamayaasha ay muddo dheer isu soo diyaarinayeen sida ay tartankaasi ugu guulaysan lahaayeen axmed burhaan ayaana muddo shan bilooda usoo aalamiiteynayay tartanka qur-aanka dubai qur-aan badan loo jecinayay shan juz maalin walba jans walbaa helo iskuuladaa ku jiro basadaa ku jiro qur-aankay akhrisanayeen axmed burhaan ayaa guushiisa qur-aanka waxa uu ku tilmaamay mid u soo hoyatay ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan guulkanayta marayka keli ma aha guul u ah maaha laakiin soomaalida meel walbay joogaan uu tahay guusha axmed burhaan ayaa meesha ka saaraysa tuhunka ah in ilmaha maraykanka ku dhashay amaba ku koray aanay dalkani si wanaagsan qur-aanka ugu baran karin burhaan axmed oo ah aabbaha guulaystaha ayaa qaba in qur-aanka meel kasta lagu baran karo guusha wiilkiisana ay keentay iskaashiga qoyska iyo macalimiinta dugsiga qur-aanka ee uu ka soo baxay wallahi annaga kolley waa un dadaal un dadka fahmay annaga famil ahaanna waa dadaalay dadka kale macnaha dugsigiisa iyo dadkii de markaa macalimiintu ahana way la dadaaleen imaamka masaajidka abubakar sadiiq sheekh cabdirasaaq xaashi oo ka mid ahaa bulshadii axmed burhaan garoonka uga hortagtay ayaa guusha axmed ku tilmaamay mid u soo hoyatay dhammaanba muslimiinta maraykanka islamarkaana ay muujinayso in jaaliyadda soomaaliyeed ay gaartay hadafkii ahaa inay soo hoyso guulo sumcad u soo jiida maraykanka ardayga darajadaa gaaray maraykanka ilaa maanta warbaahinta maraykanka way ku faanayaan axmed maadaama ay axmed ku faanayaan inaan communitigeenu aan noqono community maraykanku ku faanaan ayaan rabnay inaan gaaro maanta waan gaaray waan xaqiijinay waxaan rajaynaynaa in waddanka maraykanka uu arko wanaagga diinta islaamka wanaagga dadka muslimiinta ah iyo qiimaha qofka dhallinyarada oo muslimka oo maraykanka degan uu leeyahay inuusan ahayn qof iska nolosha ka dhacsan carruurteennu ma aha carruurteennu waa carruurtaas tusaalayaasha noqon kara oo maraykanka maanta ay ku faantamayaan wey axmed burhaan oo galaya sanadkii ugu dambeeyey waxbarashada dugsiga sare ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu barto cilmiga caafimaadka uu dhakhtar noqdo islamarkaana uu noqdo dhakhtar qaari ah oo qur-aankan aada u xafidsan sidoo kalena uu tusaale wanaagsan u noqdo dhallinyarada soomaaliyeed ee qurbaha ku koraya maxamuud mascade v o a minnesota